أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno insha allah qodobo ay ka mid yihiin saamayn intee la-eg ayay dagaallada ka holcaya iiraan iyo khaliijka ku yeesheen dhaqaalaha soomaaliya maxaanse ka ognahay hoos u dhaca dhanka dakhliga ah ee laga dareemayo magaalada muqdisho warbixin ayaan caawo idinkaga haynaa diyaarado daroonis ah oo duqeybo khasaare dhaliyey ka fuliyey xeebaha gobolka mudug ee dalka soomaaliya iyo warar sheegaya in maraakiib dagaal oo turkigu uu leeyahay ay halkaasi gaareen wararkii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa shil ay dad ku dhinteen oo shil ay dad ku dhinteen oo ka dhacay mid ka mid a xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya iyo jabhadda tigreegah ee t b l f oo dagaallo culus ciidanka etoobiya kula gashay gobolka amxaara qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka beesha garreh oo ku soo idlaaday deegaan hoos taga magaalada buulo fullaay ee wilaayadaasi bayaan laga soo saaray kulankah iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan saamayn intee la-eg ayay dagaallada ka holcaya iiraan iyo khaliijka ku yeesheen dhaqaalaha soomaaliya maxaanse ka ognahay hoos u dhaca dhanka dakhliga ah ee laga dareemayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixin amuurtaasi daaran waxaa halkan inooga soo jeedinaya
colaadaha caalamiga ah ee ka holcaya daafaha dunida ayaa saamayn taban ku yeeshay dhaqaalaha dalka soomaaliya iyadoona malaayiin qof oo ku dhaqan geeska qaaradda afrika ay dareemayaan sicirka cuntada oo qaaligaroobay dagaalkii sannadkii labada kun ka qarxay dalka yukrein ayaa afrika u ahaa halisa dhanka cuntada ah maadaama inta badan dalalka afrika ay dalkoodu quutaan waxyaabaha dibadda ka soo dhoofsadaan hadda dagaalka dhex maraya iiraan iyo maraykanka ayaa saamayn kale ku reebay dadyooga ku dhaqan geeska afrika oo ay soomaalidu ugu horrayso warbixintan waxaan diiradda ku saaraynaa sida colaadan ay u saamaysay dhaqaalaha soomaaliya the new humanitarian oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka switzerland ayaa warbixin ka diyaarisay sida dagaalka bariga dhexe u saameeyey nolosha guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan danyarta ku noola magaalooyinka waaweyn warbixin ay warbaahintani soo xigatay ayaa ka digtay in kadib bishii febraayo oo ah markii uu bilowday dagaalka maraykanka iyo yuhuuddu ku qaadeen iiraan ay soomaaliya wajahayso waxay ku tilmaantay shoog dhaqaale oo aad u daran islamarkaana leh dhinacyo badan maalmo gudahood markii uu khilaafku bilowday qiimaha shidaalka ee gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho wuxuu kordhay ayay tiri warbixintu in ka badan boqolkiiba boqol taasoo si deg deg a u saamaysay qiimaha badeecadaha ay macaamiishu iibsanayaan sidoo kale qiiman ay hay-ad gaaleedka i m f ka samaysay saamaynta dagaalku ku yeeshay gobolka ayaa soomaaliya ku dartay dalalka dakhligoodu hooseeyo ee loo arko inay qaab dhismeed ahaan si weyn ugu nugul yihiin carqaladaynta silsiladaha sahayda qiimaynta dalalka u nugul xanimaadahan oo sidoo kale lagu daray suudaan yemen iyo afghanistan ayay warbixintu tilmaantay in waddamadani aanay haysan kayd lacageed oo ku filan ama awood maaliyadeed oo ay ku yareeyaan saamaynta ka dhalata kororka qiimaha shidaalka cuntada iyo agabka beeraha taasoo si toos ah u saamaysa qoysaska iyo ganacsiyada ma hayno wax aannu wax kaga qabanno ama aannu ku yarayno shooga dhaqaale ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee ridada soomaaliya u sheegay warbaahinta the new humanitarian sida ay sheegtay warbixintu soomaalida waxay dibadda ka soo dejistaan qiyaastii boqolkiiba sagaashan badeecadaha ay isticmaalaan inta badan ganacsigaasi wuxuu maraa xarumaha waaweyn ee saadka iyo ganacsiga ee imaaraadka carabta iyo cumaan ka hor inta aan badeecadaha loogu wareejin maraakiib yaryar oo ku wajahan dekedaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin berbera boosaaso iyo muqdisho maalmahan waxaan isku dayaynaa oo keliya bal inaan helno uun lacag aan ku dabirno nolol maalmeedkeena ayay tiri mako sheekh isaaq oo ah haweenay cuntooyinka fudud ku iibisa degmada dharkanley ee magaalada muqdisho sida ay sheegtay hay-adda federaalka kastamyada ee ridada soomaaliya badeecadaha cuntada ee dalka laga soo dejiyo ayaa hoos u dhacay boqolkiiba afartan intii u dhexaysay febraayo iyo maarso iyadoo sidoo kale ay si weyn hoos ugu dhaceen tirada maraakiibta ee kusoo xiranaysa dekedaha dalka sida warbixintu ay ka shanqarisay boosaaso oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee laga soo geliyo badeecadaha ka yimaada khaliijka ayaa la kulantay hoos u dhicii ugu weynaa iyadoo tirada maraakiibta dekedda kusoo xiratay ay hoos u dhacday konton iyo sagaal boqolkiiba waxaa qayb ahaan sababay saameynta dagaalka khaliijka oo ay ka mid tahay xiritaanka marinka hormus heerka sicir bararka sanadlaha ah ee soomaaliya oo bishii maarso labada kun lix labaatan gaaray sagaashan dhibic labaatan iyo saddex boqolkiiba taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyey ee taariikhda dhow mako sheekh isaaq waxay horay subax kasta koox haween ah ula samayn jirtay laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo sambuus iyo cuntooyin kale oo yaryar ah oo la shiilo kuwaasoo ay galabtii iibin jireen hadda waxay samaysaa qiyaastii kalabar intaas waxayna sheegtay in marar badan ay ku soo haraan oo laga iibsan waayo cuntooyinkii fududaa ee ay diyaarisay waxay tiri iyadoo arrintan ka hadlaysa inta badan waxaan ku tirsannahay bur iyo sonkor labaduba qiimahooda wuu kacay sidaa daraaddeed wax yar ayaan samaynaa halka dadkuna ay wax yar iibsanayaan sababtoo ah ma haystaan lacagtii ay horey u haysteen sidaa daraaddeed maalmahan waxaan isku dayaynaa oo keliya inaan helno lacag nagu filan oo aan habeenkaas ku daboolno baahideena ganacsatada jumladda ee muqdisho ma haystaan fursad badan oo aan ka ahayn inay macaamiisha ku kordhiyaan qiimaha badeecadaha maadaama qarashkoodu kordhay mid ka mid ah ganacsatada jumlada oo ganacsigiisu u dhexeeyo badeecadaha ka soo degaya dekedda muqdisho iyo dukaamada yaryar ee caasimadda ayaa sheegay in qiimaha kiijka sonkorta ah ee kontonka kiilo oo markii hore ahaa labaatan iyo siddeed doolar uu gaaray ilaa iyo soddon iyo afar doolar halka bariiskuna ka dhaqaaqay afartan siina marayo ilaa iyo konton iyo saddex doolar haamaha gaaska ee cuntada lagu karsado ayaa qiimahooda iyaguna laba jibaarmay marka laga soo tago raashiinka asaasiga ah badeecooyin kale oo badan oo ay isticmaalaan dadka soomaaliyeed ayaa sidoo kale soo mara khaliijka sida uu sheegay saalax xasan oo dukaan lagu gada raashinka ku leh degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho dadku kama hadlaan waxyaabaha kale ee aan u baahannahay sida buugaagta wax lagu qoro shaambowga saabuunta xawaashka boorashka iyo caanubooraha ayuu yidhi saalax xasan waxaanu intaa ku daray dad badan oo muqdisho ku nool waxay ku shaqeeyaan yowmiye waxa ayna horeyba ula halgamayeen saboolnimo sidaas daraaddeed marka horeba ma aysan haysan awood dhaqaale oo wanaagsan iyadoo xaaladduna ay haatan ka sii dartay gaadiidka magaalada muqdisho oo u badan bajaaj ayaa ku dhowaad laba isbuuc kadib markii uu dagaalka iiraan bilowday tobnaan darwal ay isugu yimaadeen isgoyska kilomitir afar oo ah bartamaha magaalada si ay uga mudaaharaadaan korarka qiimaha shidaalka darawalladu badanaa waxay lacag ku bixiyaan kirada bajaajyada sidoo kale waxay bixiyaan canshuur bille ah oo ay ka qaado kooxda ridada soomaaliya iyo kharashka shidaalka yaasiin oo ah labay labaatan jir islamarkaana ah aabaleh laba carruur ah ayaa muddo saddex sano ah waxa uu waday bajaaj waxaana uu sheegay inuu caadi ahaan maalintii guriga la tago afar ilaa iyo lix doolar yaasiin oo horey awood ugu lahaa inuu kharashka raashinka qoyskiisa ee bishii ku daboolo siddeetan ilaa iyo boqol doolar ayaa yidhi hadda waxaan kaydkaygii u isticmaalayaa inaan ku daboolo kharashaadka maalinlaha ah mana hubo inta aan sidan kusii wadi karo the new humanitarian waxay sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya oo muddo dheer ku tiirsanaa doolarka maraykanka ay sidoo kale arrintaasi si weyn u xoogaysatay horaantii sannadkan kadib markii ay sii korortay dabargo'a ku socda shilinka soomaaliga bishii abriil ganacsatada muqdisho waxay bilaabeen inay diidaan inay qaataan ama sarifaan shilinka soomaaliga kaasoo weli suuqa ku jiray tan iyo burburkii dowladdii soomaaliya ee kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii inkastoo aan tan iyo xilligaasi la daabicin lacag cusub ganacsato badan ayaa weli diidan inay qaataan ama ay sarifaan shilinka soomaaliga iyadoo dadka magaalada ugu nugul dhibaatooyinka dhaqaale uu dabargo'a shilinka soomaaliga uga sii daray islamarkaana u keenay culays ziyaado ah shariif nuur oo ah makaanik oo la hadlay warbaahinta the new humanitarian ayaa yidhi doolarka barakadiisu waa mid yar maxamed cali xuseen oo ku nool waqooyiga magaalada muqdisho ayaa sheegay in ka guurista shilinka soomaaliga ay keentay in qiimayaashii yaryaraa lagu bedelo qiimayaal sare oo lagu cabirayo lacagta doolarka waxaanuu yidhi waxyaabo yaryar oo markii hore laga yaabo inay ku kacayeen kun iyo saddex boqol oo shilin tusaale ahaan hadda waxaa lagu odhanayaa konton sentituur taasina waxay qaali ka dhigaysaa waxyaabaha maalin kasta la isticmaalo soomaalida horeba wax kasta inta badan ayagaa iska bixiya ma aha in dowladdu dadka siiso adeegyada caafimaadka ama waxbarashada sidaas daraaddeed xitaa korar yar oo qiimaha wuxuu nolosha ka dhigi karaa mid aad u adag maxamed cali xuseen wuxuu sheegay in dad badan oo magaalada ku nool ay ku tiirsan yihiin gargaarka iyo deeqsinimada dadka kale marka aysan awoodin inay helaan lacag ku filan kharashaadkooda laakiin maadaama qiimayaashu sii noqonayaan kuwo doolar lagu cabiro waxaa sii adkaanaya in dadka la siiyo lacag yaryar ama xitaa dhowr senti oo keliya si loogu caawiyo dadka baahan dhibaato kale ayay warbixintu xustay inay soo food saartay dhinaca miyiga afar xilli roobaad oo isku xiga oo baaqday ayaa baabi'iyey hantidii iyo ilihii nololeed ee dadka iyadoo in ka badan nus milyan qof ay sanadkan oo keliya u barakaceen magaalooyinka sida baydhabo iyo muqdisho guud ahaan in ka badan lix milyan oo qof oo soomaali oo dhan ah ayaa wajahaya cuntuyari daran mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameeyeen dhibaatooyinkani ayaa waxaa ka mid ah degmada buurxakaba oo ka tirsan gobolka baay sida warbixintu sheegtay
وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka diyaarado daronis ah ayaa duqeymo khasaare dhaliyey ka fuliyey xeebaha gobolka mudug ee dalka soomaaliya iyadoona dhanka kale la sheegayo in maraakiib dagaal oo turkigu uu leeyahay ay halkaasi soo gaareen qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taal degmada dayniile ayaa waxaa ku dhintay siddeed askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toban kale sidoo kale howlgal ay ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada balcad ayaa lagu dilay xuseen macalow oo ahaa askari ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa waxaan markaana soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad daroon ah oo duqeyn ka geysatay xeebaha gobolka nugaal ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in weerar xagga cirka ah lagu qaaday qaar ka mid a xoogaga hubaysan ee weerarada ka geysta badda gunteeda ilowreediyo ayaa sheegaya in maanta gelinkii dambe diyaarad daroon ah ay dhowr gantaal ku beegsatay dooni ay la socdeen ilaa iyo afar ruux xilli ay doonayeen inay saad u geeyaan dagaalyahano kale oo dul saaran markab u qafaalan jugta qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay xeebaha gobolka nugaal kuwaasi oo ka dhashay gantaalada ay tuurayeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn wararka ayaa intaasi ku daraya in ay geeriyoodeen dhammaan raggii la socday doonta ee kusii jeeday markabka suwaadh ee tan iyo bilowgii sanadkan u qafaalan kooxaha burcadbadeeda loogu yeero ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda duqaynta balse waxaa la tuhunsan yahay in diyaaradaha turkiga ay weerarkan geysteen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil dad ku dhinteen oo ka dhacay nairobi xogo faahfaahsan ayaa ka soo baxaya shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kaasi oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed dhacdada shilka ah ayaa si gaar ah looga soo tabiyey wadada reverside drive ee ka tirsan xaafadda westland ee magaalada nairobi ilawareedyo gudaha ah ayaa sheegay in gaari nooca range rover ah oo xawaare sare ku socday uu ku dhacay mooto ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan gaari kuwaasi oo kala ahaa dareewalkii gaariga iyo wadihii mootada isla goobta uu shilku ka dhacay ayna ku geeriyoodeen wararku waxay intaasi ku darayaan in shilkan baabuur ay ku dhaawacmeen dhowr qof oo kale kuwaasi oo loo qaaday cisbitaallo si halkaasi loogu dabiibo burbur gaaray gaariga iyo mootada ayaana jira waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo al-furqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada etoobiya oo dad shacab ah ku laayay dhulka soomaali galbeed wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidanka etoobiya ay saddex weerar ku qaadeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan galbeedka gobolka city waxaana uu weerarka koowaad ka dhacay deegaanka geedcawl iyagoona halkaasi ku waxyeeleeyey dad shacab ah sidoo kale ciidanka etoobiya ayaa waxaay weerarka labaad ku qaadeen aagga ku beegan xuuri wararka aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi ay ku dileen hal ruux oo ka mid ahaa dadka shacabka waxayna ciidanka etoobiya horey usii kaxaysteen geel fara badan oo ay shacabku lahaayeen weerarka saddexaad ayay ciidanka etoobiya ku soo qaadeen aagga dabamara ee ku beegan magaalada dan la helay waxaana ay halkaasi ku dhaawaceen ciidamada etoobiya ruux kale oo shacab ah magaciisana lagu sheegay cumar faarax waaberi hadalhayntiina caawa waa inagaynta
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka beesha garehe ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada buulafulaay dhowaan waxaa deegaanka burgud ee hoostaga degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ka dhacay kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha garehe ee wilaayadaasi haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay walaalkeen bashiir muxuyidiin abu ayman tabintanna inooga soo sameeyey bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan allah subxaanahu watacaala ugu mahad celinaynaa nimcadiisa iyo nabadda uu inoo suurtageliyey inaan maanta isugu nimaadno kulankan muhiimka ah oo ay yeelanayaan waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha beesha garre iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay oo ay dhinac socdaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay kulankan wuxuu xambaarsan yahay muhiimad gaar ah waxa aan ku sugannahay deegaanka burgud oo hoosyimaada degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay halkan oo uu ka dhacayo kulankan kulankan waxaa goobjoog ah in ka badan saddex boqol oo qof kuwaasoo isugu jira culimada waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo xubno matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulanka dhinaca beesha garre hogaaminayey ugaaska beesha ugaas ibraahim maxamed isxaaq sidoo kale waxaa dhinaca kale goobjoog ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay oo ay dhinac socdaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada bolofulay iyo culimo iyadoo goobtan uu ka muuqanayo diyaargarow ballaaran oo ku aadan gebagabada kulankan muhiimka ah ee halkani ka socday intii uu kulanka socday waxaa si qoto dheer looga wada hadlay arrimo la xiriira nabadda khilaafaad ka dhex jiray ee beesha gare dhexdeeda iyo midnimada beesha sidoo kale muddadii saddexda maalin ee kulanka uu ka socday deegaanka burgud waxaa dhinac socday dowro sharci ah taas oo qeyb ka ahayd howlaha muhiimka ah ee lagu xoojinayo wacyiga aqoonta iyo isku xirka bulshada ayna ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad qayim ah haddaba gebagabada kulanka beesha garre waxa ay soo saartay bayaan toban qodob ka kooban madasha ayaana laga akhrinayaa bayaanka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ujeedo shir wada tashi ah maanta oo jimco ah taariikhduna ay tahay bishii labaad kun afar boqol afartan iyo sideedii hijri waxaa kulan wada tashi ah isugu yimid dhammaan culimmada waxgaradka dhallinyarada iyo cuqaasha beelweynta gare ee degta wilaayada islaamiga ah ee baay kulankaas oo soo socday muddo saddex maalmood ah loogana tashanayay qodobadan soo socda kow kor uqaadidda kitaabka alleh iyo garab istaagidda mujaahidiinta labo xalinta khilaafaadka beesha dhexdeeda saddex ilaalinta midnimada beesha kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah oo wilaayada baay ay u qabatay hormuudka beesha gare iyo cuqaashooda taas oo ay ka faa'iideen wax badan kulankaas kadib odayaasha beesha gare waxay si wada jir ah u soo saareen bayaan ka kooban toban qodob oo kale ah sida soo socota lambarka koowaad in aan dardar gelino ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaciddeeda soo diyaar uma tihiin qodobkaas lambar labo waxaan ballanqaadaynaa garab istaagidda mujaahidiinta naf iyo maal hiil iyo hoo dheh iyo dhiib intaba haddaba intaas waxaan caddaynaynaa in aan diyaar u nahay haddii aynu nahay beelweynta gare qodobka saddexaad oo bayaanka ay soo saareen odayaasha ka mid ah waxaan caddaynaynaa in aan beri ka nahay gaalada iyo murtadiinta oo shareecada islaamka duulaanka ku ah dhankeenana islaamka aan looga soo dhici doonin qodobka afaraad waxaan ku caddaynaynaa bayaankan ka soo baxay beesha gare in la xalliyey madmadowgii beesha ka dhex jiray laguna heshiiyey in si midaysan loo bixiyo diyooyinka beesha lagu leeyahay qodobka shanaad waxaan ku heshiinay in beesha ay xoojiso dacwada iyo waxbarashada ayna furato goobo waxbarasho annagoo isku raacnay horumarinta deegaanada ay degto beesha insha allah qodobka lixaad waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa inta ku abtirsata beesha gare lana shaqaysa cadowga gaalada ah in allah ay uga towbad keenaan kana soo baxaan safka cadowga gaalada ah annagana waxaan diyaar u nahay soo dhowayntooda qodobka toddobaad waxaan ka soo horjeednaa cid kasta oo soo maleegaysa burburinta ku dhaqanka kitaabka allah iyo shareecada islaamka qodobka siddeedaad waxaannu caddaynaynaa inaysanna matalaynin odayaasha ku abtirsada beesha gare ee la shaqeeya cadowga qodobka sagaalaad waxaan isku raacnay ilaalinta dhirta iyo deegaanka qodobka tobnaad waxaan ugu baaqaynaa beelaha muslimiinta ah kuwa dariska nala ah iyo kuwa kaleba in aysan ku kadsoomin dhagarta cadowga gaalada ah iyo inaan hal dhinac ugu soo wada jeesanno haddaba bayaanka ka soo baxay beesha gare waxaa ku saxiixan ugaaska beesha gare ee wilaayada islaamiga ah ee baay ugaas ibraahim maxamed isxaaq lambar laba naqiib cali maqane lambar saddex naqiib wetow kuule lambar afar naqiib cusmaan kuus naqiib kuuseyle wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaad wada dhegeysateen bayaankii beesha gare tebintan waxay si toosida kaga imaanaysaa deegaanka burgud oo hosimada degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay maanta halkan waxaa ka dhacaysa xaflad qayim ah oo lagu soo gebagabeynayo kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada bulafulay iyo beesha gare markana kelimada xigta waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha gare ee wilaayada islaamiga ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله خير والاليال شركان oo duurida lagu qabtay burgod oo gara duuro ay ugu qabatay walaayadda islaamka duuri oo saddex maalmood ay socon soconaysay duuradaasoo ah oo lagu dardargelinayey islaamka looga xiilinayey la yidhaahdo waxaa waaye diinta kitaabka islaamka kor looga qaadayo maadaama oo gaalada oo meel kasta ay ka soo gelaysay kitaabka islaamka inay dumiso ay rabto in laga ogolaan doonin dhibka ay wadata oo diinta islaamka ay ku soo duushay gaaladaas inaan ka ogolaan doonin maadaama oo maanta lagu kulmay garaha oo degan baay oo tuufi qur-aan ka mid ah waxaa danihiisa uu ka fiirsaday in islaamnimadiisa oo kor u qaato dhib oo dhexdiisa yaallay oo diyooyin lagu lahaayay inuu meesha oo wixii khilaafaad ee ku jiray khilaafaadka iska saari inuu diidii meesha ku kala qaybsadiy inay muslimiinta oo xaqa ku leh inay xaqooda ay siiyaan teeda kale waxaa meesha yaalla aan rajaynayna haddii ilaahay raalli ka noqdo muslimiinta meesha joogta iyo tan oo magac nagu abtirsanaysa oo maanta ay tahay waxaawaaye oo magac garahayna ay sheeganayso oo gaalada ay la shaqaynayaan gaalada ay la jiraan inayna matali karin magac gara ay sheegan karin hadday sheegtaan waa nala dhashaan annaka waxawaaye la waa isku abtirsanaa laakiin nama matelayiin dhinaca kitaabka nooma mateli doonaan allahu akbar maadaama ayna matelaynin in warkooda lanoo qabanin annaka dad muslimiinaan nahay kitaabka islaamkaan garab taagan nahay gaala garabkeeda ma nihi mana qaadan doono waxaan kaloo maanta magaciisa dhambaal u dirayaa waxaa waaye dadkii oo tolka ahaay oo muslimiinta ahaay oo farsoolay deganaayey oo meesha lagu dhaawacay oo gaalada meesha ay ku weerartay guryaashooda ay gubtay dhibaatada ay ka gaarsiisay horta taasaa waxaan u nahay waxaa waaye maanta aan u tacsiyeynaynaa in ilaahay boogtooda u dhaye ninkii dhintayna waxaa waaye ilaahay oo meeshiis jannada ilaahay ugu waraabiyey walaayada islaamka ay u gurmatay oo dadkaas in oo boogtooda loo dhayo oo la kaalmayo oo la baansho daawadooda la siiya kaalmo badan oo loo dhiibiyey lacaga ah ilaahay ha jeseey ilaahayna ha qiimeey muslimiinta inay isu gargaari karaan ay isu xiilinayaan gaalka inuu ogaada markuu dhibaatada uu gaarsiiyey oo dhibkaas uu gaarsiiyey muslimiintana inay soo gurmadaan oo walaalahooda waxay ay u gurmadaan aan ugu mahad celinayna insha allah biidnillahi alkariim muslimiintan waxaan ugu baaqay xiil hoona diyaar ugu nahay walaayadda islaamka inaan annaka diyaar u nahay hiil iyo hoo iyo dheh iyo dhow iyo dhibba inaan diyaar ula nahay oo garabkeeda aan taagnahay horeyna waa uga bixinay haddana inaan ku bixin doonno oo waxawaaye hiil iyo hooba waxaan hayna inaan la garab taagannahay haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan u caddaynayaa in laga cabsan doonin gaalo haddii hal qofood muslimiinta ka soo hareen gaalo inay naga guulaysata lagama sugaayo ilaa kitaabka ilaahina waa lagu sheegay annakana waa ku raad taagannahay haddana guul naga qaadi doonta wax kasta haddii sheegta ma naga qaadi doonta muslimiiney inaad gaalada aad ka qoomamaysaan gaalada aad nacdaan sababtaad u nacayseen gaal wehelnoo ma aha maxay galabsadeen maatidan hadda lagu dhammeeyey ee farsooley lagu dhammeeyey maxay galabsadeen guryaashooda maxaa loo gubi maxaa loo dhammeeyey maxaa beerahooda baabuurta loo marsiinaa waxaa loo marsinaa cadow waaye gaal waaye waxaa kula diriraa islaamnimada kula diriraa maahan shabaabaa os liyahay saasaa liyahay maaha gaalka musluun ah os liyahay waa hagaag weli xafladdii gebagabada kulanka ka dhacay deegaanka burgud ayaad dhegaysanaysaan markana waxaa idinku soo maqan cododka qaar ka mida nabadoonnada iyo waxgaradka beesha garre ee degta wilaayada islaamiga ee baay bismi illaahi raxmaan raxiim kheyr allahna waafajiyo kulanka inan abshir allah ka dhigo marka koowaad dadka muslimiintana ilaahay weyne ay cadowga allah ka qaada waxaa maan kulankan ka saabsan yahay dooradii oo laka qabada beesha kare dhahdeed laka qabada walaayada baay al islaamiya waxaan leenahay si sharaf leh ayaa macnaha dooradaas kala waana saa dhaweenaay walaayada baayna waa saa dhaweenaay alxamdulilaah walaayada islaamka waxaan leenahay meel balba ii dhoogtaay juhdi iyo dadaalaa bixiyaa laheysaay ummadda macnaha caawiyaa laheysaay intaasna waa ka kalsoonnahay kalsooni ka qabnaay marka waxaa warkasaa ka koobnaay ilaahay haddii idanaay wax alla wixii awood u leenahay dadka muslimiina in un caawinaay dadka mujaahidiinta in un caawinaay intaasana diyaar u nahay wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ee mahad iskalehna waafajiyey islaannimo iyo iimaanna waafajiyey allagahasaas u mahadcelinaay mahadtaas ka bacda unu oo beeshii kara oo macnaha lah ku jirna kolley duuro oo saddex bericay ee laka qabado macnaha lah ku jirna duuro tadeey oo duuri sharacay lagabagebeey deegaanka burgodu haddii la yiraa alka naqaday marka duuro tadeey waa soo gebagabowd si kheyr ee isaa ka dhammaad haddii uun beesha kara nahay ma tawafuqa ka nahay cadow maan hadda teegan oo meel kasta macnaha la kuyino madaxsaa keliyaa leeyahy haddii un haddii la yiraa alka naqaday beri ka nahay gaali iyo gaalo raacna beri ka nahay diyaar garooba u nahay haddii beesha kara u nahay gaalo beri ka nahay gaali iyo gaalo raacna beri ka nahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin usallii wa usallimu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi addiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu alxamdu lilaah ilaahiyaa mahad iska leh ilaahay waa leh subxaanahu wa tacaala wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddii aad tirtirisiin manaa masaakoob kartiin ilaahayaa mahad iska leh nicmatu alislaam waaliimaan waalamni alxamdu lilaah saddex beri ayaa duuruna socota sii amni ay sii wanaagsan yaasunu dhammaata alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan duurada waxaa ka dhaatayaaw degmada manaha buulfalaay deegaan gaar ahaan burgod ayaa ka dhaata sii amni ay wanaagsan jawdikin ayaasaa ka dhammaata alxamdulilah ilaahay ka mahadsan wax baa la soo sharayaa dowladaasey ee tash oo beesh ka tashatay aayageed iyona iyo wixii nafteed dhahdeed yaalleen oo xuquuqay si wanaagsan u kalqaadadeen waxa kale meeshaa ka baayaadan dhowr qodob oo beesha ka tashata oo wanaag ka dhammaada haddii diyi ahaa laheed haddii oo amniga manayo wanaageed oo deegaan ahaa laheed sidii keedaha salquraa iyo wixii lamid ay waa dhammaadeen kulley heshiis oo wareeg oo wanaag aysaa ka dhammaada alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan insha allahu tacaalaa ilaahay ba waxnu leehay ilaahay gaalada wax leeh ka dheeradhah najis mana najaas waan ka dheeradhah nuuyara unun saas oo kaleas uu dheeraanaa insha allahu tacaalaa was dagaalagnaa naftan haddii nuyomana ilaahay nu suurtakeliyaay maskaxdan iska dagaalagnaa insha allahu tacaalaa inaa iska kaawiyaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah amaa bacd ilaahayaa mahad leh iyo shukri leh ilaahagii islaam nuu yeelay yaa mahad leh oo unsku umaanaay islaamnimo unsku umaanaay ilaahayaa mahad iska leh waqtigii burbur ahey hogaamay koomeedeed ahayey isbanaysashar unha umaanee waqtikan ilaahsanu teeray yaa mahad iska leh oo mulki uns umaanaay islaamnimada unsku umaanaay ilaahayaa mahad iska leh waxaanu soo shartay lamadan beri saddex beri dooriyaanu soo sharta degmada buulufalaay gaar ahaan dowladu burgod yaa doorinuu soo sharta saddex beri dooridiinuu soo sharta waxaa dad ay dhoogo oo saakaxaroodeen dad afar boqol tiradiis dhan yaa saakaxaroodeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ay ilaahay siiyey la siiyey diinta islaamka ay la siiyey caqiidooyinka la siiyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sidii wanaag ah ayaanu dhammaadeen waxaa kaloos ad sheeqnay oo islaamka guud u sheeqaay langay al-shabaab gaal al-shabaab la raadiyaaleysaa langay qalbigiiska qabaay been waay gaalada wasaa duushe islaamka dhanaasaa u duushe magac islaamka lidka tahay meel kastaasan u weeraraaleysaa islaam oo hal maqla waasan u weeraraaleysaa iyaalkan reera dhoogin moobeelihiisa u dirtay foxosha ka sirin moobeeladuuna weeraraaleysaa wax kastiinu weeraraysaa gaalada diina lidka tahay islaamnimadaa lidka tahay langay al-shabaab la raadiyaaleeyaay qabaay been waay gaalada islaamka raadiyaaleysaay gaalada aanu iska dafacno hoolaaleydii raadisaysaay keelay dhammayaaleysaay dadisaa dhammayaaleysaay beereleyha dhammayaaleysaay hadda waxaa maqalaalina zoonadan tortooro ilaa farsooley beeraakii caarang ahayan in iyo gawaaridka toosisii ilaahyaamaad ehelka noolaana itari dhuqisiis waxaana fadaaleysaa in inu gaaleysaay raashuun qurun badan in inu keenaay wixii ilaahaynu siiya nicmooyinka ayoo dhulaaninu behen in inu zuulisaay addanka leedahay taasna islaamu ha la ogaado gaalada waa tabada wanse iska reebna ilaahay idingis kutaaba ilaahaya kor eh gaalada kor ma ay kutaaba ilaahaya kor ay gaala wi islulusha islulusha beeneed waay in meeshaasi ka naqatay wal hubaa ilaahay erengis waxaan leenahay weel ana iwaalaal ama waalad inun duubanaay qorooygaan un qaadanaay gaalada inun iska dafacnaay deer waa unahay gaaladan inun iska dhownaay gaal waay waddanka foxshiisana u kelisa walaalow haddii waddankan inu tabadahay ka warrama unagu diinan islaam ee ilaahay inu siiyey sida ummac un iska tashisheenno diooyinkan un qaadisheenno haqaan un iska bayaaleenaay haddii gaaladan uu tabadahay ka warrama haqaan leeyahay meeshiday haq islaam waa burburu akhyaarey waxaas isweydiinaay inun gaalada iskareebnaay waxaas u faray muslimiina guud muslimiina guud langiib leeyahay gaala al-shabaab ee gagoobaa leysaa langi leeyahay been waaye ha la ogaado gaalada islaamka lid ka tahay kutaab ilaahay aa lid ka tahay ha la ogaado weel anay waal ha la ogaado habal anay rig ha la ogaado waxaa kaloo iska taraay geedahan la nabad kuuriyaa leeyahay gaalada naftaad sidaa ka leedahay keedahan la nabadkuuriyaa leeyahay islaamka meelba isdhoogaay ha ka digtoonaado keedahan la nabadkuurisayaay oo afood dhinacday la usheedaay ha laga digtoonaado nabadkuur waay nabadkuurkan inun iska reebnaay inun xoolaan lallan laka dhaafaay gaalad af la eedayaay diyaar ma unahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu gebagabadii kulanka waxaa kelimad qayma ka jeediyey sheekhulwaalid almujaahid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimada mujaahidiinta isagoo beesha u jeedinaya kelimaad u badan dardaaran bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu maanta halkan ee ka dhacay isugu yimid dhammaan waxgaradka iyo cayaanta beesha garra oo uu hogaaminayo ugaaskooda iyo muxaafadada wilaayada waaligeeda iyo maamulkeeda iyo iclaamka dhammaan waxaa halkan lagu soo gunaanaday dowro socotay muddo saddex maalmood ah mawaadiic aad u qiimo badanna ay ka baxayeen bulshada beelweynta garrana beled iyo baadiya inta ku hareeraysan tuulada iyo hareeraheeda dhammaan ay ka soo qayb galeen wanaaggaas iyo qiimahaas badan ayaa meesha ka dhacay oo aan la soo koobi karin walaalayaal baaraka allahu fiikum waxyaabaha cajiibka leh dowladan gunaanadkeeda ka dhacay waxaa ka mid ah odayaasha dhexdooda in ay ballantii hore xaraka shabaab mujaahidiin iyo baycadii ay la galeen oo ah tadbiiq sharaaca alislaamiya shareecada ilaahay inay dhaqangeliyaan in sideeda loo xoojiyo balweynta garra dhexdooda wixii mugdimugdi ku jirana ay maakuraada ay xalliyaan waana ku guulaysteen iyo daris wanaag in lagu wada noolaado waxaa kaloo runtii muhiim ah in ay u danqanayaan odayaasha beesha wiilasha iyaga ka dhashay oo safka cadowga ku jira inay u baaqeen oo yidhaahdeen ka towbadkeena ka soo laabta waxaad ku sugantihiin waa arrin aan fiicnayn waa gaalnimo soo dhoweyn fiicanna waad naga helaysaan ay yidhaahdeen waxyaabaha runtii cajiibka leh ee runtii beesha ka muuqatay ay ahayd waxaa kaloo meesha ka muuqday in beeshu ay muujisay inay diyaar u tahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala siday horeba ugu nusraynaysay ugu gargaaraysay haddana inay ugu nusrayso midda kale cadowga oo uu ka shaqaynayo in deegaanada uu xaalufiyo beeshu waxay ballan ku qaaday in deegaankeeda ay ilaalsato aynaan nabaadguurka iyo dhirta la xaalufinayo inaan maxaanku yidhahdaa aan laga xaalufin waxyaabaha cajiibka leh odayaashu ay ka hadleen oo qiimaha badan waxaa ka mid ah ay muujiyeen oo maanta cadowgu siduu rabayna aan ahayn taasoo ah cadowga inuu baahinayo oo uu leeyahay shabaab baan duulaan ku nahay laakiin waaqicay runtii marka loo soo daadegana ay ka muuqato in ay bulshada qaybaheeda kala duwan ay beegsanayaan hantidooda dhaqaalahooda maalkooda caruurtooda haweenkooda waa wixii ka dhacay tusaale ahaan maalindhoweed farsooley ganacsigii bay baabi'iyeen bulshadii bay laayeen beerihii dadkii ku jiray wax la dhacayaan soo ma jeedid marka intaas kulankaas qiimaha badan leh iyo bayaanka ay ka soo saareen ayaa iyuu ku saabsanaa xaraka shabaab mujaahidiin waxaa hadafkeeda iyo haayadeeda uu yahay walaalayaal in qabaa'ilka ku nool wilaayaadka islaamiga iyo soomaaliya oo dhan sharqi afriqiya geeska africa soo ma jeedid qabaa'ilka ku nool qowmiyaadka ku nool dhammaan dacwada islaamka in la gaarsiiyo oo ay fahmaan iyagu inay walaalo yihiin islaamka ay ku walaaloobeen oo ay fahmaan hal cadow inay leeyihiin oo gaalo ah oo ay dalkooda iyo diintooda ay ku soo duuleen weerarna ay ku yihiin adaruuriyaat alkhamsa shanta shay oo islaamku uu ilaaliyey ay weerar ku yihiin diinta nafta caqliga maalka cirdiga intuba ay weerar ku yihiin oo aynan u badbaadinaynin ummaddan waxa ay ka dhiseen maamul goboleedyada iyo dowladduna aysan ummaddan dowlad u ahayn oo ay yihiin kuwa iyagu ay samaysteen oo hadaaftooda ujeeddadooda ay ku fulinayeen inay tahay xalaka shabaab mujaahidiin waxa weeyaan waxay u taagan tahay oo ilaahay dartii ay ugu kacday in ay bulshada muslimka ah ay dhinac waliba gacanna ay cadowga kala dagaalamaan gacanna bulshada inay ku taakuleeyaan waa kana caafimaadkii bulshada xanuunsan caafimaadka loo fidinayo waad aragteen tii ugu dambaysay iidaale iyo cudurkii soo boodada ku dhacay gurmadkii xarakadu ay samaysay waad aragteen fatahaaddu markay dhacdo siday xarakadu ugu gurmato waad aragteen abaaruhu markay dhaceen mujaahidiintu siday uga gurmadeen shacabka muslimka ah inay la taakuleeyo waad aragteen dadka dhibaatada la gaarsiiyo inay durbaba farsooley waatay hadda maamulkii wilaayada ay u tageen oo ay maxaan ku irahdaa isgarab taageen oo ay la xanuunsadeen marka shacabka ay garabka ishaystaan waa dad midda kale amniga iyo nabadgelyada bulshadana in la ilaaliyo alxamdulilahi maanta raayat tawxiid meeshay ka taagan tahay waa meesha amniga uu ka jiro gaala xataa ay ka markaati kacday qadaha marka soo loo soo noqdo garsoorka gaalaha ka markhaati kacday muslim iska badaaye garsoorka inuu yahay garsoor cadaalad ah oo shareecada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku maamulayo xaraka shabaab mujaahidiin dhinaca askarigana waxa weeyaan cadowga inay sanka ka dureen oo ay sanka ka booreeyeen ay dulleeyeen soo ma jeed iyagoo damacsanaa inay ummadda baabi'iyaan waa xarakada waxyaabahay u kacday ayay ka mid tahay xagga tacliimta manhaj inay u dejiyeen oo shaamil ah oo taya leh oo bulshada wax u taraya dugsi hoose dhexe ilaa sare ilaa jaamacad bulshadan in diinkoodii iyo caqiidadooda la baro baynamaa dhinaca kale cadowga meelaha uu joogo dhallinyarada waxa la baraya manhaj gaalo luqad gaalaa la barayaa akhlaaq xumaa la barayaa waxa weye dhiiggii baa socda qabaa'ilkii baa laisku diray soo ma jeedid barakicin baa ka socota xaalufin baa ka socota waxa weeyaan dhib oo dhan ayaa meeshaa ka jira oon lasoo koobi karin marka alxamdulilaahi muddadii xaraka shabaab mujaahidiin ay soo jirtay ujeedooyinkeedii waxay ahayd in ummadda la walaalayo kulankan wuxuu ahaa madal ay dhinacyadu si toos ah ugu wada fadhiisteen iskuna dhaafsadeen aragtiyo talooyin iyo fikrado ku wajahan mustaqbalka beesha gare waxaana la rajeynayaa in natiijooyinka iyo is-afgaradka ka soo baxay kulanka ay horseedaan wada shaqayn joogto ah nabad waarta iyo horumar bulshada u dan ah kulankiina waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen arbaca ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sanku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع